magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoosiha ayaa lagu soo gebagabeeyey tababar ku saabsan nabad dhiska iyo sameynta muuqaalo qurux badan tababarka ayaa loo qabtay qaar ka mid a saxafiyiinta ka howlgala warbaahinada kala duwan ee kismaayo cabdirasaaq xaaji catoosh oo bixinayay tababarka iyo mulki maxamed buulle oo ka socotay hay-adda dooxa ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan muddo laba maalmoodaan halkan fadhinay casharadii la qaadanayay inay noqon doonto waxyaaba aan idinka arki doonno hadduu ilaah yidhaahdo mar raba inaan wakhtiga sii dilo marka aniga wariymi ihi laakiin i was impressed wariymi waxyaalo badan aniga hataa maanta bartay in mataqaana ay easy ahayn in muuqaal lasoo duubo in muuqaal la edit gareeyo ay qaadanayso mataqaana ay u baahanta skills agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta jubbaland bedel cabdi jaamac ayaa tilmaamay inka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin in sare loo qaado tayada wariyaasha jubbaland
ka wasaarad ahaan annagana insha allah waxaan ku dadaali doonaa inaan haddii tababare ahaan lahayd haddii agab ahaan lahayd haddii xirfad kordhin ahaan lahayd intaasba aan ka qayb qaadanno insha allah dhowaanna coverageka mise intuu gaarsiin radio kismaayo kor baa loo qaadi doonaa annagoo kaashanayna m two a iyo hay-ada caalami ah waxaana mustaqbalka dhow insha allah rajaynaynaa inaan xarun weyn oo wasaaradda leedahay loo dhiso oo dhammaan waxyada kala duwan ee wasaaradda ay ay ay ku howlgalaan haddii t v-ga radioha iyo wasaaraddii sidoo kale wariyaasha aan dowliga ahayn ayakana wasaaradda way way caawin doontaa wayna garab istaagi doontaa haddii tababare ay noqon lahayd iyo haddii agab iyo wax walba ay noqon lahayd saxafiyiinta loo qabtay tababarkan ayaa muddo laba cisho ah qaadanayay casharo ku saabsan nabad dhiska iyo sameynta muuqaalo tayo leh